mabdaca koowaad wuxuu yahay dadka degaanada in la awood la siiyo ay aayahooda iyo mustaqbalkooda ayagu ku go-aamin karaan oy cod ku yeelan karaan oy dadka dooran dadka ay ayagu xukumaya oo hogaaminaya marka horena ay soo xulan karaan marka dambena ay dooran karaan fursadaas in la siiyo dadka degaanada ayaan rabnaa qodobka labaad wuxuu yahay colaaddii inay dib ugu soo noqoto degaanadaas ma doonayn dowladda soomaaliya waxay ka hortegaysaa wax kasta oo keenaya in degaanada jamhuuriyadda soomaaliya guud ahaan gaar ahaan kuwa hadda aan ka hadlayna ee jubbooyinka wax colaada inay ka dhacaan ama dib ugu soo noqdaan waan ka soo horjeednaa mana taageerayno waanan ka hortegaynaa intii awoodeena ah in degaanadaasi dadka jooga colaadda ay ku soo noqoto oo dib uqax uu ka dhaco oo maxaanku irahdaa mushkiladii colaadda ay dib ugu soo noqdaan qodobka saddexaad ee mabaadida waxa waaye maamul samaynta dalka oo dhan guud ahaan sida dowladda soomaaliya ay mas-uul uga tahay maamul samaynta jubbooyinkana dowladda soomaaliya ka mas-uula dowladda soomaaliya ka mas-uula markaan leenahay macnaheedu ma aha xamaraan intaan fadhiistaan dad u magacaabaynaa ma aha macnaheeda laakiin dowladdu waxay mas-uul ka tahay waddada iyo qaabka iyo habka ay dadka degaanadaasi degan ku samaysanayaan maamulada dowladduna way fududaynaysaa